barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah sagaal iyo labaatanka bisha abril sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyarada xirfadda sawirqaadista iyo duubista filimada kaga shaqaysta dalka jabuuti
wax yaraan sameynaya lacag fiican ku helaan waxa weeyaan waxaan odhanaya qof kastoo soomaaliya amba jis- amba amba jabuuti ha joogo amba soomaaliya ha joogo dhallinyarada soomaaliya waxaan leeyahay farsamada gacanta noocay doonto ha noqoto naftaadana waa ku raaligelinaysaa dadkana ku raaligelinaysaa yaa nololmaadeedkaaga waa ka helaysaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardaydii wax ku soo baratay dalka suudaan ee soomaaliya ku laabatay oo talooyin u haya kuwa hadda ku jira jaamacadaha suudaan dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno kaalmii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doona
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii iyo caalamka
dalka mosambiq ee ay roobab ku qarqiyeen ayaa weli halis ugu jira roobab kale oo ka yimaada amaba ka dhasha duufaanka kenneth dorbrahnayn oo ah hafayeen u hadashay hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay inay si xoogan ilaa subaxnimadii axaddii shalay roobab ku da-ayeen islamarkaana ay aada uga warwarsan yihiin saadaasha oo tilmaamaysa in roobab xoogan ay di'i doonaan afarta maalmood ee soo socda roobabkana da-ay ayaa iyagu haatan sababay fatahaada iyo weliba in ay derbiyada dhoobadii soo dumaan iyadoo mar kasta oo ay roobabku sii bataan uu sii kordhayo warwarka la qabo waxaana go-ay jidadka ay kooxaha gargaarku adeegsanayeen si ay waxyaabaha deg dega loogu baahan yahay ee ay ka mid yihiin cuntada iyo daawadu ay u gaadhsiiyaan dadka ku dhowaada laba boqol oo kun oo qof ayaa halis ugu jira magaalada amaba halis ku jira magaalada bemba oo ku taalla waqooyiga dalkaasi dhinaca kalena maxadka maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi mosambiq ayaa haddii shalay sheegay in in ka badan saddex iyo labaatan kun oo qof aanay hoy haysan islamarkaana ku dhowaada shan iyo soddon kun oo guri ay qayb ahaan amaba gebi ahaan burbureen hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa saadaalinaysa in dhaqaalaha dalka iiraan uu sanadkan hoos u dhici doono lix boqolkiiba iyada oo dalkaas uu wajahayo cadaadiska cunaqabataynta maraykanka warbixin i m f ay sii daysay maanta ayay ku sheegtay in sidoo kale ay qiyaasayso in sicir bararka iiraan uu gaari doono afartan boqolkiiba maamulka trump ayaa la filayaa in khamiista uu si rasmi ah usoo gebagabeeyo waqti lix bilood oo dheeri ah oo uu siiyey dalalka iiraan ka iibsada saliidda oo ay ku jiraan shiinaha hindiya jabaan turkiga iyo kuuriyada koofureed si ay u joojiyaan maraykanka ayaa sheegay inuu doonayo in iiraan uu sanadkii ka lumiyo konton bilyan oo dollarka maraykanka ah oo ah dakhliga kasoo gala iibka saliidda si loogu cadaadiyo inay soo afjarto barnaamijkeeda nuclearka iyo gantaalada aqalka cad ayaa sheegay inuu dalalka sacuudiga iyo imaaraadka kala shaqaynayo inay xaqiijiyaan in ay dunida u qeybiyaan saliid ku filan oo looga maarmo tan iiraan turkiga iyo shiinaha ayaa cambaareeya tallaabada maraykanka hase yeeshee ma cadda in ay sii wadi doonaan inay iibsadaan saliidda iiraan iyo in kale
mar kale dhegaystayaal duhur wacana wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka soo gaaraya washington haatanna aynu ku bilowno dhanka iyo jabuuti jamaal caateye cabdi oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysta xirfadda uu ilaa yaraantiisii soo jeelaa taasoo ah sawirqaadista iyo weliba filim duubista ayaa waxa uu jamaal hadda ku shaqeeyaa kamaradaha casriga ah oo uu ku duubo xafladaha shirarka iyo weliba wixii la mid ah waxaana sida oo kale uu xirfadan baraa jamaala dhalinyaro yaryar ee rabtay in ay mustaqbalka ku shaqaystaan sawirqaadista haddaba waxa uu magaalada jabuuti kula kulantay waryahayaga sagaal siciid faarax islamarkaana ka wareysatay xirfadiisa
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan horta marka horeysa sagal aad baan ku salaamayaa waayo ismaalahan v o weda ayaa maanta aad barnaamij caynkana oo ayaa lagaa wareysanay wallaahi dee anu waxaan ahay farsamo yaqaan waxaan ku shaqaystaana dee waxa weyaan farsamadu way fara badan tahay ani farsamada waxay tahay xalka awarbaahinta marka waxyaabo badan baan dee baan baan la kulmaa oo oo dee aan ka shaqaystaa
marka saa sheegto farsamadu way kala duwan tahay waxyaabahan aad ku shaqaysato adoo kaamira wada waan ku arkaa marka dhinaca kaamirada iyo dhinaca jajarida haa waxaan sameeyaa kaamirada waxaan jaraa haddana sawirkii aan soo qaadaan jaraa waan u fudeediyaa qofka iminka had waxaan duubaa waxaan duubaa xafladaha waxaan duubaa caroosada waxaan duubaa diiqada geeriin baan duubin
marka qalabkaaga waad haysataa farsamadaad waad haysataa marka dad badi oo waxaa jira waxaan leeyahay baash waxaa u taqaanatay meel kaar baan leeyahay halkaabaa dadku ila soo hadlaan xitaa dubay baa laga yimaadaa oo lala soo hadlaa oo doonaya jabuuti ina caroos ku dhigtaan wallaahi alxamdulilah marka kaarkaaga dadka u qeybisaa an waad u sheegi waxaan ahay wiil dhalinyaraad sidan ku shaqaysta oo madax banaan marka qofkii dooni u kula soo hadlaa ha ha ha wuxuu waxaa jirta in ay facebook ee kaarkayga ay kusoo wacaan igarahan waxaan nimanaya waktiga caanka caankaa baan nimanayaa halkii kaa helaa lamarkaan sii siiyaa jabuuti bay maadiin way la soo hadlaan dee habi baan hab iyagoo dee raali raaliga baan si fiican ugu qabtaa ha marka goormay kugu dhalatay in shaqadan aad ku shaqaystood camal ka dhigato may horta waxaan arkay in ay dadka bini aadanku inay inay jecel yihiin in ay office ay ka shaqaystaan mar walba laakiin farsamada gacantan ayaaba ka lacag badanba wax yaraan sameynaya lacag fiican ku helaa waxa weeyaan waxaan oranaa qof kastoo soomaaliya amba jus amba amba jabuuti ha joogo amba soomaaliya ha joogo dhalinyarada soomaaliya waxaan leeyahay farsamada gacanta noocay doonto aa noqoto naftaadana waa ku raaligelinaysaa dadkana ku raaligelinaysaa waxaa yeelanaysaa nnaca noolmaalmeedkaada ya noolmaalmeedkaaga naca waa ka helaysaa waan ka helaan wax walba noolmaalmeed ka fiican baan ka helaa oo naca ay ka helin ayaan ka helaa waayo waxbaan taataabanaya qofkan kusiinaya lacagta wuxuu ku horanaya lacagtaisha qaybta qiimaha ay tahay marka xor baa u tahay markaabaad gaaraysaa go-aankaa doonayso intaad qofka intaa ugu shaqeynaysa maasha allah waad gaadhaysaaba wixii aad ku aada jecleyd waad gaadhaysaa marka madaxweynaheena dalka mudane ismaaciil umar geeley ilaahay janadaa geeyey mar walba marka uu mar walba marka khudbadiisa uu ku sheegayo war gacanta ka dhalinyarta la hadlayo wuxuu yidhaha war farsamada gacanta yaa ka barta oo wuxuu noo keena hay-ado wax kastuu keenaa way bartaan dad lamida oo maanta siibtay baa jira weliba waxbaan ka beersada anu waaan waaan ku waxaan ku dheerahay maanta qof wax igu dhaama haddaan helo waan u yeedhaa waamera waan bartaa waxaa dhacda xitaa in ay shaqadeydii khaasatan inay ii timaado waxaa laga yaraa waxaaban haynaa maad sameyn nasiibaanba shanis baan sii helo qofkiima ka faa'idaystay ma waan hayaabale dib baan u sameynaya marka farsamada gacantu naftaada waxbay u taraysaa shaqadan warbaahinta dad ka shaqeeya runtii waxay jaanisyo helaan inay la kulmaan madaxdoo dhan jabuuti waftiye kala duwan baa yimaada waa wadan nabada kulamo caalamiya ka dhaca markii laga soo tago madaxdeena degmada ama soomaaliya ama jabuuti ama etoobiya ama kenya intan degmadeena geeska madaxdii kale caalamiga ahayd intaad duubaysa aad la kulantay haddaad xasuusato way jiraan way jiraan ha ha adigiiba joogay waxaan duubaynay madaxweyne faransiiska markuu yimiday madaxweynihii soomaaliya adigii arkay u yimiday ra-isul wasaarihii jaban adigii arkay waxaan kaga faa'idaystaa waxaan ka shaqeeyaa t v-ga r t jabuuti baan ka shaqeeyaa shaqadana way ii diraan ya shaqada gacantana way hoos yimaadiin oo waan kaga faa'idaystaa oo wixii wixii kaara ee jabuuti jib life oo kale waxaa jira kuwo kaleo aan aan la shaqaysto marka lacagtaad ka samayso noloshaada way ku filan tahay maasha allah waxa weya waan ka helaa nolol maalmeedkaya waan ka helaa wixii iga badanna waan ka helaa maasha allah okay jamaal shaqadan markii kugu horeysay maxaa kugu dhaliyay inaad inaad xirfad ka dhigataa doorato inaad iyada ku shaqayso
Eh, waxa weyaan su-aal fiican weeyaan Eh, sagal eh, anigu waxaan jeclaa markaygii hore waxaan tegi jiray aroosada waan labisan jiray casuumad baan ah Odo- oo doola casuumad jira qofka kamaramaanka markuu duubayo in uu nin u hayo triga inaan kaaban ka qaban jiray triga waan waan la joogi jiray kamaramaanka kiyoo duubaya waan arkaa si fiican kiyoo u duubaya waan wareysan jiray kamaramaankaasaan la kuma wareysan jiray kamaramaynta waxay oran jireen nin fiican baa tahay waan la qaqaban jiray weliba xarkahan la duubi jiray dee markii baan jeclaaday adeecadda ayaan shaqo aan dhigtay shaqadii bay soo baxday kadibna waa kan dee farsamadii nasiib u yeeshay marka maanta meel fiican baad ka gaartay ma caawisaa dhalinyarada sidii oo kale ay doonaysa inay bartaan aada iyo aad waxaa jirtaa waxaa jirta dhalinyar jaamacadda ay noo yimaadeen adeecadda iyagu waxay dhigtaan qoraal bay ku dhigtaan aniguna waxaan ku yaqaanaa braatigii marka waan caawiyaa braatigii baan baan tusaa waan siiyaa weliba shaqooyinkeyga anaa ka shaqo badan oo oo dibadda ku shaqaysta waan kaxeeyaa teeraanka ayay dee bay la tagaan way ra- garoonka ay raacaan way arkaan way asaan u duubayo ayay ka faa'iidaystaan wixii dee nolol maalmeedna waan siiya waan ku caawiyaa
waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa jamaal caateye cabdi oo ah wiil dhallinyaro ah oo xirfadda sawirqaadista iyo weliba filim duubista kaga shaqaysta dalka jabuuti waxaana uu warramaya waryahayaga sagaal siciid faarax markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdirasaaq anshax iyo weliba heesta maanlula
Thank
leyleh waxbaa ka dhacay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi maanlula oo ah hees cusub oo uu soo saaray fanaanka cabdi rasaaq anshax halka aad kala socotaanna waa v o a haatanna aanu ku dib ugu laabanno wararkii dhallinyarada dalka suudan waxaa weli ka taagan ismariwaa siyaasadeed oo u dhexeeya shacabka iyo militariga shacabka ayaa ku adkeysanaya in militariga ay xakunka ku wareejiyaan dowlad madani ah kadib markii ay militariga afgembiyeen madaxweynihii hore cumar albashiir suudan waxaa wax ka barta arday badan oo soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku soo bartay dalkaasi ee dibna ugu laabtay soomaaliya ayaa ugu baaqay soomaalida ku nool suudan inay ka fogaadaan meelaha ay ka socdaan banaanbaxyada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dhallinyaradan kula kulmay magaalada boosaaso
bismillahi raxim magacaygu waa siciid xursada maxamuud waxaan ka mid ahay macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda badacas horena waxaa kusoo bartay dalka suudaan gaar ahaan jaamacadda afriqiya alcaalamiya ayaan kusoo bartay imisaa dhiganaysa jaamacaddaas waxaan dhiganayay afar sano waxaan kusoo qaatay heerka labaad heerka koowaad ee jaamacadda digri baan kusoo qaatay hadda e, magaalada aad joogtaa boosaaso joogtaa mid ka mid a jaamacadaha e, magaalada boosaaso ayaa dhigtaa bal iga war Een, hadda waxaa weeye waxaan ka dhigaa oo baraka ahay een, jaamacadda badda cas ee ku taala magaalada boosaaso een, xarunteeda koowaad dhalinyaro badan oo soomaaliya halkaas wax ka barata bal xaaladda dhalinyaradaas iyo qaabka wax u bartan iga war Een, marka hore dabcan een, suudaan waxaa jooga arday fara badan ee, oo soomaali ah oo waxaa weeye wax ka barta Een, jaamacadaha kala duwan ee wadanka ayay wax ka bartaan Een, si gaar waxay ardaydu aad ugu badan yihiin waliba jaamacadda loo yaqaano een, jaamacadda afriqiya alcaalamiya ayay aad wax uga bartaan Ee, dabcan wadankii waxaa ka dhacay isbedel Een, wadankii waxaa la wareegay oo si kumeel gaara wadankii u haya een, ciidamada militariga Een, dabcan wadankaasi isbedel ee, baa ka dhacay Een, marka waxaan ku talin lahaa ee, ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka suudaan inay waxa weeye ka feejignaadaan haddan korna waxaan arkaya warqad dabcan jaamacadda ardada dhigata gaar ahaan jaamacadda bariga afrika jaamacadda waxa weeyaan afriqa alcaalamiya een, in la soo saaray warqadda oo laleeyahay ardadaasi ha ka taxadireen goobaha waxa weeye wax ka dhacayaan inay tagaan Een, waxaana ku talinaya ardaydu inta badan inay waxa weeyaan ay ay socodkooda ay yareeyaan oo waxa weeyaan ay iska ilaaliyaan meelaha waxa weeye dabcan khatar ay ka jiraan E, kacdoonkaas iyaga laftigooda saameyn ma ku yeeshay maadaama dalkii isbeddel ka dhacay Ee, dabcan waxa weeye waa waa ku yeeshay sababtoo hadda wadankii hore waxa ka dhacay isbedel ee, siyaasad baa ka dhacay Een, waxbarashadoodii iyo qaabkii u socotay waxbarashadu waxa dabcan isbedel baa ka dhacay jaamacadaha inta badan waxa weeye way xiran yihiin wixii dabcan ay gacanta ku hay dowladda ku haysay way xiran yihiin jaamacadda afriqiya alcaalamiya oo kale waxa weeye dabcan iyadu waxa weeyaan ma saameyn oo jaamacadda way socotay waaya e, maxaa baaqa u jeedin lahayd dhalinyaradaasi halkaas ku sugan Een, waxaan u jeedin lahaa dabcan wadankii isbedel baa ka dhacay inay waxaweye ka taxadiraan oo dabcan meelaha waxaweye wax ka jiraan oo kale inta badan inay waxaweyaan socodkooda ay yarayaan baan kula talin lahaa Ee, waxaa la yidhahdaa magacayga nuur axmed xuseen Ee, suudaan waxaa joogta arday badan oo soomaaliyeed dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa wax ka barata Ee, ardayda basana mehe jaaliyad baa joogta oo dhalin- ganacsadaa jooga inkastoo yar yihiin Ee, waa meel dad badan oo soomaaliyeed ay joogaan xataa dad waxaa jira waqtiyadii gumaysiga tegay oo soomaali oo xataa jinsiyad suudaaniya qaatay baa jira Ee, dad badan oo soomaaliyeed baa jooga ardayda ka sokow arday badan oo ilaa shan kun ilaa lix kun inta u dhexaysa lagu qiyaaso inkastoo nambar rasmi ciidin aysan haynin laakiin shan kun ilaa lix kun bay safaaradda ku sheegi jirtay na waa joogaan Een, waxaa la dhihi karaa waa wadanka een, ardada ugu badan ee dibad wax ka baratay soomaaliyeed ay joogtay wax ka barata la dhihi karaya waa wadan soomaaliyeed aada u saaciday oo dhalinyarada e, waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin e, dhanka kacdoon ka jira ee dalkaas bal waxaad iga wartaa dhalinyarada saameyn ma ku lahaan karaa halka Ee, siyaabo badan ba dhalinyarada soomaalida ee meesha joogta u saameyn karaya isbeddelka dalka ka dhacay kadoon baa ka socda oo dadku rabaan inay dowladii ku bedelaan Een, ardada soomaaliyeed siyaabo kala duwan bay u saameyn kartaa oo marka koowaad horta haddeer amnigan dalku magaalada khartuum way iska degan tahay amni ahaan oo ardada soomaalida ugu badan int- inkastoo arda gobollada joogtana jiraan laakiin ardada soomaalida ugu badan khartuum bay joogaan magaalada dhalinyaro badan asxaabtayda oo joogta baan la hadlay oo way iska degan tahay dadku dad sidan oo kale yar hamajiyiina maaha waa yar dad wacyi leh ardada soomaaliyeed halkaa joogtana kolleyba ururo bay leeyihiin oo ururka ardada soomaaliyeed baa jira safaaraddii baa joogta iyadana shaqaynaysa marka waxaan rajaynaynaa xataa hadda kahor waxaan arkayay markii uu kacdoonku bilowday maalmuhu xooganaa weliba safaaradda warqad ay soo saartay ardada soomaalida uga digeysay inaysan meelaha tajamucaadka ka jiraan ee ee dadku ay isugu imaanaysan aada u tagtagin Ee, laakiin bismillahi raxmaan weli xuseen cali Ee, suudaan baan wax ka soo bartay waxaan joogaya laba kun iyo shantii ilaa laba kun iyo sideedii run ahaantii waa waddan aad noo soo dhowey haddaan nahay soomaali ahaan Ee, ixtiraam iyo qadarin iyo maamuus iyo sharaf baan u haynaana E, dhalinyaro badan baa halkaasi joogtaa waxay u tagaan halkaasi inay wax ka bartaan dhalinyaro halkaasi joogtaa sidee halkaasi ugu nool yihiin xilliga hadda la joogo markaan dhayrta la xidhiidhno ean waraysanno baa waxay ka fiican tahay wakhtigii hore waqhtiyada anigu aan tegnay ee labada kun iyo shantii ahayd runaantii doolarku qaali ma ahayn lacagtooda qaali ahayd oo adkayd saa darteed noloshu way iska adkaan jirtay laakiin hadda maadaama waxa weyaan lacagtoodii ay jabtay qofkii maadaama doolar loo dirayo noloshiisu marka way wanaagsanaanaysaa si hore ka fiican tahay aad bay marka u wanaagsan tahay meeshana marka waxa weyaan waa meel si fiican loogu noolaan karo oo marka waxa weyaan ardadu marka ay ku noolaan karaan runaantii marka waxa weyaan si fiican bay hadda baryahan dambe dhaylatu ugu noolyihiin baa layidhi oo ahaa awal annagoo inagu adkaan jirtay inaan guri goglan inaan karaysano laakiin hadda guryo goglan bay karaystaan bale dhaylatu iyagoo gruub ahaa iyagastan guryo marka goglan oo habaysan iyo karaystaan runaantii markaa noloshu waxa waa iska adkaanaysa arday baa tahay oo wax bado helaysa wax walba marka u baahan tahay ma heli maysid laakiin haddana waa meel dhaylatu way wada noolaataa waa la iskacan qabtaa mid baa leeyahay waxaa lagu soo bartaa wada noolaanshaha ayaa lagu soo bartaa iyo markaa waxaweyaan isfahanka kaftanka waxyaalahaas markaa isbarbar dhigtid marka halkaas wax ka baranaysa iyo hadda ardadan aad macallin u tahay waa sidee run ahaantii halkaa markaanu ka baran jirnay waxbarashadu markaa suudaan markaan joogaynay waxbarashadu marka hore tegtid way kugu adkaanaysaa waayo afkiibaa kugu adkaanayo laqabsigiibaa kugu adkaanayo laakiin waxaad baranaysaa in aad la timaadid raganimo iyo karti la timaadid macallinku waxa weeye buug siin maayo jabtaro ayuu kuu qorayaa wuu sharxayaa markuu sharxo wuxuu ku leeyahay laabrariga gal soo akhriso soo baadh waxaad tegtaa marka student guide buugga teg koroskaas intaad uga baahan tahay soo akhri kadibna maalinta imtixaanka waxaynu iskugu imanaynaa waa imtixaan
waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf oo magaalada boosaaso kula kulmay dhallinyaradaasi wax ka soo baratay dalka suudaan weli waxaad nagala socotaan idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta markanna wararka ugu dambeeya dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo nuur xasan nuur aad ayaad mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud sharwac dhegeystayaal wararka ingiriiska ayaan ku hormari doonaa horyaalka ingiriiska ee bermershipka weli laguma kala bixin waxaana isku dheggan kooxaha manchester city iyo liverpool oo midba midka kale guul ugu jawaabaya manchester city shalay ayay gool iyo waxba dirtay kooxda belny waxaana goolka guusha u dhaliyey daqiiqadii saddex iyo lixdanaad ciyaaryahan sergio aguero guushaasi waxay keentay in ay hadda ka sare marto oo ay hal dhibic ka kor marto kooxda liverpool oo iyadoo intii shalay ka horeysay horyaalka hogaaminaysay kooxda kubadda cagta ee manchester city haddii ay badisay waxaa weli badila manchester united oo ay mataanan yihiin oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada manchester united waxa ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda chelsea waana toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah oo aanay wax guul ah keenin ciyaartaasi oo ka dhacday guriga manchester waxaa goolka la hormaray manchester united oo daqiiqadii koob iyo tobanaad uu gool u dhaliyey ciyaaryahan juan mata waxaase chelsea u barbareeyay ciyaaryahan marcos alonso chelsea barbarahaasi wuxuu u suurageliyey inay xafidato kaalinta afaraad oo ay hadda kaga sarreyso kooxaha manchester united iyo arsenal oo kulankii saddexaad oo xiriir ah guuldarro keentay waxaa shalay galab ka badisay leicester city oo ku garaacday saddex gool iyo eber waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyay leicester ciyaaryahan jemi vardi dhinaca kale horreynta manchester city waxay ku hogaaminaysaa horyaalka laba iyo sagaashan dhibcood waxaa ku xigta liverpool oo leh koob iyo sagaashan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta tottenham oo sabtidii laga badiyey waxaana ay leedahay toddobaatan dhibcood chelsea ayaa ku xigta oo booska afraad degan oo leh siddeed iyo lixdan dhibcood laba dhibic ayay ka sarreysaa arsenal oo ku jirta booska shanaad iyo manchester united oo ku jirta kaalinta lixaad oo leh shan iyo lixdan dhibcood dhinaca talyaaniga waxa uu dagaal ba-an uu ka jiraa kaalimahaas afraad iyo shanaad iyo kuwa hoose oo kooxaha ka fakanaya seriabida inay aadaan ciyaarihii dhacayna napoli laba iyo eber ayay dirtay frosinone kievo iyo parma hal iyo hal ayay ku kala baxeen sbal iyo genoa ayaa sidaas isla mid ah gool iyo gool isku miri waayey lazio oo u ordaysa kaalinta afraad laba iyo hal ayay ku garaacday sabdoria laakiin milan ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay torino xalay markii lagu garaacay laba gool iyo eber waxaana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay in ay weysa kaalintii afraad oo ay hadda u dhacdhacday booska lixaad kooxda milan wax guul ah ma aysan keenin toddobada kulan ee lasoo dhaafay marka laga reebo hal kulan waxaana taasi ay keentay in booska tababaraha kooxdaasi leyliya ee gatuzo uu khalqal galo maamulka milan waxa ay sheegeen in aanu loo cusboonaysiin doonin uu kooxda ka tegi doono samar xagaaga soo socda marka ay dhammaadaan ciyaarahan ama xilli ciyaareedkan haddii uu kooxda gaarsiiyo kaalinta afaraad iyo haddii kaleba ugu dambayntiina horyaalka jarmalka ayaa weli lagu kala bixi la-yahay waxaana kooxaha isku dagaalaya oo kale ah bayer monik iyo brushia dortmund ay yihiin kooxo iyana guulo isugu jawaabaya laakiin toddobaadkan bayer monik ayaa la hakiyey markii ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda nunberg xalay waxaa su-aasha taagan ay tahay kooxda kubadda cagta ee brusia dortmund ma ka faa'iideysan doontaa mise dortmund ayaa ciyaarteeda ay ciyaari doonto haddii ay badiso ay dhaafi doontaa kooxda bayan munic dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socotiinaya markana aynu kaalmihi heesaa dib ugu noqonno islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta juweriya janno iyo khadar fiyoore
waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen caashaqa isoo riday fanaaniinta juweyriya janno iyo khadar fiyoore hore waxaa ugu luuqeeyay heestan iyo cabdicali baclawaan iyo saare axmed daamidac eeda ayaan